إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqo'an askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa askari kale ku dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dab geystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay qayb ka mid ah magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka hadlay duqayn uu dhowaan ka geystay degmada jirib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa ka aragti dhiibtay bahdiilkii uu xasan sheikh kala kulmay dowladda xabashida itoobiya guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa gurmad u fidiyey dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool dowro socotay muddo maalmo ah ayaa loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jowle ee wilaayada islaamiga ah mudugga u diyaar garooba dhegaystayaal warkaas oo dhammaystiran دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga oo waafaqsan labaatanka bisha labaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa askari kale ku dilay magaalada muqdisho warkan waxaanu haya waryaheena cabdalla mukhtaar
wadajeelka ugu jiraa wiilkeeda haddii alleed ayadoo cadaalada helin lagama soo bixina xasan cabdiraxmaan xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil uu askari ka tirsanaa dowladda federaalka magaalada muqdisho uu u geystay askari kale cabdiraxmaan macalin maxamed oo ah aabbaha dhalay askariga la dilay oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warramay dilka loo geystay wiilkiisa waxa uu sheegay in wiilkiisa uu filintijeer ku jiro hadda islamarkaana aan laga soo bixin doonin ilaa uu cadaalad ka helo isagoona dhanka kale sheegay in isaga qudhiisa uu labadiisa lugood uu u waayey u dagaalamidda dowladda federaalka aniga oo ah cabdiraxmaan macalin maxamed wiilkeeda xasan nuur ulidili cadaalad waan rabaa cadaalad in loo helo cadaalad wiilkeeda waa la dili ee mataqaanaa ninkii wiilkeeda dil tiirka la soo taago haddii kala xabaalma meertiisa ku jiraa filinjeerka ku jiraa wiilkeeda haddii aleeda ayadoo cadaalada helen lagama soo bixina xasan cabdiraxmaan ninka dilin waa askari asna askari oo haayo isku meel ay ka tirsan yihiin meel la yidhaha maanta imika kor ay ka yimideen marka waxaan idinka rabaa dawladuna cadaalad ka helno cadaalad baan rabnaa cadaalad cadaalad baan rabnaa ilaahay baa cadaal caad caadil ah waxaad yeelaysaan walaalayaalow dadkaas madaxda waxaan ka codsinaynaa in xaqeen lasoo saaro wiilkeeda waa aniga ninka dilaa lasoo qabto waa kan waa wareegaa duurkiisa ka baxay ma soo qaban karna uma qabo ninkaas lasoo qabtay cadaalad aan helno cadaaladaan rabnaa dalka cadaalad u baahan yahay anna cadaaladaan u baahanay marka laga soo tago dhibaatada ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa marar badan dhacday in iyaga dhexdooda ay isdilaan waxayna nolosha isku dhaafsiiyaan waxyaabo aan micno lahayn sida mukhaadaraadka dab geystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed qaasim inta la xaqiijiyey shan qof ayaa ku dhaawacmay gaadiid iyo hanti aad u badan oo ay ku baaba'een kadib markii dab xoogan saacadihii lasoo dhaafay ka kacay geerash ku yaala magaalada kismaayo kaas oo gawaarida lagu farsamayn jiray sida lasoo werinayo dabkan waxa uu basbeeliyey ugu yaraan saddex gaari oo mid ka mid ah uu ranaa sida ay sheegayaan goobjoogayaasha halkaasi ku sugnaa xilligii dabka uu kacayay haddaba waa kuwan milkiilayaasha gaadiidka iyo qaar ka mid ah goobjoogayaasha oo sharaxaya sida ay wax u dhaceen arigaan shalayaan raray adig kow iyo tobankii bar markay ahayd shaqadiisi wixiis o dhan waa loo dhameeyey arigoo xerxeran geerishkaa la geliyey boonadii ku bixilaabay shidaalkii wax oo dhan waa loo diyaargareeyey markii ay laba sac iyo bar ahayd yaa lay soo wacay gaarigii waa gubtaa laygu dhahay geerishkaa dab ka kacay gaarigii markaan imaaday gaarigii ololayaa imaaday badeecadii saarnayd iyo gaadiidkii iyo wixii oo dhan isku ololayaan meesha ugu imaaday gaarigii rarkii saarnaa iyo wixii oo dhan meesha ku baaba'een abtiga curyaana iska leh gaarigaasoo xil iyo xoolo ka leeyahay gaarigana saana ugu baaba'ay waa naafo nin shaqaysan kara maahan aniga maaragtay oo gaariga uraraayo oo hagaajinayo oo gaariga maaragtay ku shaqaynayay hanti khasaaradeed oo maal nafta ilaahay badbaadiyey inkastoo saddex iyo afar ay ku dhacameen gacmaha iyo lugaha dabkii xunufkiisii khasaaradii u badnayd waxay ku habsatay gaarigan koondharka aad u jeedaan dabkii ka kacay xale khasaaro badan uu geystay ninkii geerishka lahaay ummadda ilaahay oo baawuraheedii wixii oo dhan xalay niyow wad un baan gelin dadaa ku gubto lugaha ka gubto gacmaha ka gubto maryahoodii dhilqooda ka baxay lamana lahayn dabaa kici doono dadkii dhibkan soo gaaray ma jiraan wax gurmad ah oo ay ka heleen maamulka jubbaland ee ka taliya magaalada kismaayo balse dadku si iskood ah iskugu gurmadeen islamarkaana dabka gacantooda iyagu ku bakhtiyeen si kastoo ahaataba waayihii dambe waxaa dalka soomaaliya kusoo badanayay dabka ka kacaya magaalooyinka waaweyn ee dalka kaas oo baabiiyey hanti badan ay ummaddu laheyd taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka hadlay duqayntii uu dhowaan ka geystay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka cabdifataax faarax taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa markii ugu horeysay ka hadlay weerarkii xagga cirka ahaa ay ka geysteen degmada jilib halkaasoo ay ku dileen dhakhaatiir u dhashay waddanka kuuba kuwaasoo ahaa maxaabiis ay gacanta ku hayeen mujaahidiinta al-shabaab leenayan maanta doono afhayeenka ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa warqad ay u dirtay warbaahinta maraykanka ku xaqiijisay in shan iyo tobankii februari ay duqeyn dhanka cirka ay ka fuliyeen magaalada jirib ee wilaayada jubbooyinka ilaa hadda ma hayno xog dheeraad ah oo ku saabsan warkan laakiin waxaan si dhaba u qaadanaynaa dhammaan sheegashada khasaaraha rayidka ah ayay gabadha u hadashay africom ku tiri fariin email ay u dirtay warbaahinta maraykanka ee v o e-da talisku wuxuu sii wadi doonaa inuu qiimeeyo natiijooyinka howlgalkan wuxuuna bixin doonaa macluumaad dheeraada ayaa lagu yidhi qoraalka tani ayaa ku soo beegmaysa xilli afar cisho ka hor duqayn dhanka cirka uu maraykanku ka fuliyey degmada jilib uu ku dilay asal hareera iyo lond rodrigos oo ahaa laba xubnood oo dhakhaatiir oo u dhashay dalka kuuba maxaabiis ahaana gacanta ugu jiray mujaahidiinta sida war-saxaafadeed uu soo saaray ku xaqiijiyey maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta al-shabaab labadaasi maxbuus ee ku baxay gacanta africom ayaa waxaa ka hadlay dowladda kuuba ay u dhasheen waxayna dhankeeda ka hadashay weerarkan madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuba ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dilka muwaadiniintoodan waxayna sheegeen inay maqleen weerarkaasi ayna xiriiro kala duwan la sameynayaan kenya oo ah tan dalkeeda ay mujaahidiintu ka soo qabteen dhakhaatiirtani
qaar ka mid a bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa ka aragti dhiibtay bahdilkii uu xasan sheekh kala kulmay dowladda xabashida itoobiya faahfaahinta warkan waxaanu hayo waryaheena mahad cubayd dadkan ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay bahdilkii uu dhowaan xasan sheekh maxamuud hogaamiyaha dowladda federaalka kula kulmay dalka itoobiya siyaabo kala duwan ay u cabireen aragtidooda ayagoo xasan sheekh ku tilmaamay inuu yahay qof liita waa kuwan qaar ka mid ah oo aragtidooda cabiraya
horta alxashi sheekh maxamuud markaan ka hadlo ani fikraddeeda waa micnaha waa awil kore daba dhelif oo ahay awil kareeto oo etoobiya haddana markuu meesha tegay bahadilaadtii ugu xumeed oo kula kulmay dalka etoobiya saan isi ka daran weliba in loo galo waan rabnay haddaan nahay shacabka ku dhaqan shabeellada hoose bahadilaadii oo la kulmay xasan guurtay bahadilaadii lagu kulmay aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaynaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ba'suhum baynahum shadiidun taxsabuhum jamiican waqluubhum shataa gaalada dhexdooda baaskooda aad uu daran yahan wuu leeyahy alle subxaana wa tacaala waxaad malaysaa inay wada jiraan waxaan kala soconnaa dee waa annagii maqlaynay cid walibana maqasho meel walbana laga maqlay inuu in soo dullaystay oo dulligii isagu doontay uu ku dhacay saasaan ula socda adeer oo maaragtay isagoo iska dhigaya inuu dal matalayo intuu tegay oo madaxweyne iska dhigaya qaar kale ayaa iyaguna sidan u dhiibtay aragtidooda
horta mudunkiisuu qaatay waana xans leeyahay waa mid uu ku habboonaa midan maanta ku dhacday socodkan hadda uu baxaya xasan sheekh maxamuud waxaa la yidhi war nin aad dagaashan tahay maxaad ka dooni da- da- xataa uu ka qariyey xataa kuwii eh, murtadiinta ahayo asaga uu ka tirsa uu ka qariyey kismaayo intuu tegey buu yidhi wadan baan ka qaybgelahayaayo nin madaxweynaan ahayo hadaladii oo nimankan gaalada ay u yidheenna way u qornaayeen way la sugahayeen horta shabaq buu dhex istaagay ninkaas runtii dadku way ka aamusnaayeen maantana bahdilka ugu dambeeyey oo la kulmay laakiin ummadda soomaaliyeed gebi ahaan waxaa ugu baaqaya waxay tahay inay iska dhiciyaan etoobiyaanka xasan sheekh maxamuudna runtii ay ka maarmaan oo runtii aysan marnaba runtii aysan u aamin inuu yahay hogaamiye soomaaliyeed xasan maxamuud hogaamiye soomaaliyeed maanba runtii waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay garaabiista ama derbijiif dagolsan ee waddamada caalamka fadeexaddii iyo ceebtii uu kala kulmay dowladda xabashida ayaa weli xasan sheekh dul hoganaysa waxaana lama filaan ku noqotay sida liidnaantu ka muuqato ee loola dhaqmay mu'asasada alkataayib ayaa baahisay muuqaal muujinaya gurmad loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha kuwaas oo ku nool deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool mubaarak cumar ayaa warka noo haya
kanaalka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta kow iyo labaatanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaanka muurgaabey ee wilaayada islaamiga ah ee bakool qoysaskan oo gaaraya boqolaal qoys ayaa qoys weliba waxaa la gaarsiiyey raashin kala duwan sida bariis bur sokor saliid iyo agabyo kale qaar ka mid ah qoysaskii gurmadka la gaarsiiyey ayaa ka warbixiyey gurmadka lasoo gaarsiiyey iyagoona u mahadceliyey guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismillaahi raxmaan raxiim anoo magaca dheeraw ismaaciil ibdinuuriidan geeg may helnay barwaaqo iyo bashbash iyo raashin ilaahay mahadda iyo nabadgeliy ilaahay ka mahadsantaas may ku helnay mujaahidiinta mayanka mahadnagaane raashinkan iyo nasiyan masaakintayn oo dhalmaanyo gadhay oo ma aragne ee, barakac galay bii gabalka fadheedano hoolaaba ma aragne eed dhalmaanyada in dhaawacda wala iyo nasiyan eed eedaan ka mahadiyaan boqolkiiba boqol
bismillaahi raxmaan raxiim mayanka mahadiyaana mujaahidiinta ani raashin fayle saliide sokore burle nasiidi yaanka mahadnagaan ilaahayn gargaara bismillaahi raxmaan raxiim anna magaayla rawmaadkar mursal geeka farhad wiinga ku jarta mawragaabey harakada raashin iyoonayto ayu noo ee bariis bur saliid niinka deegdi harakadii geeka haniin dadaali ilaahow madaje korka weel ilaahay ingergeere hatan ilaahay marshay jara warsi ihaanku sii doronge ilaahay niinku seele ilaahay warsadaana wabilaahi towfiiq maringa bilaya dheere deegaanka mirgaawe nin una do'aa do'aayna ilaahay marshiya iyoon madajo kor alle ka weela guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu si xawliha kaga wada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gurmadyada kala duwan ee la gaarsiinayo kumanaanka qoys ee saameynta xoogan ku yeelatay daadadka roobka iyo fatahaadaha webiyada
dowro socotay muddo maalmo ah ayaa loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostag ah degmada jowle ee wilaayada islaamiga ah mudug faafahinta warkan waxaa diyaariyey waryaheen cabdiraxmaan badar dowro socotay muddo shan iyo toban cisho ayaa waxaa loo soo gabagabeeyey dadka ku dhaqan deegaanka dhalow ee hoostaga degmada jowla ee wilaayada islaamiga ee mudug munaasabadda lagu soo xidhaya dowladda ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimada waxgaradka nabadoonada iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada waxayna halkaa ka jeediyeen kelmaad kala duwan ugu horeyn waxaan idiin soo gudbinaynaa odayaasha ka soo qaybgashay munaasabadda oo dardaarno kala duwan u jeedinaya dadka loo soo gabagabeeyey dowladda dadka u bislaaday inay wax bartaan oo ay u soo fadhiistaan waxbarasho oo mustacidka ku noqday oo raalli ku noqday oo dhaqankiisii u soo laabay inay wax bartaanna aad iyo aad boqolkiiba boqol iyaguna ay mahadsan yihiin sharaf ay leeyihiin waa dad qaymo badan waayo ilaahay idinkiisa waxaa mudnaan leh culummada ahlu khayrka ah oo meel walba ka soo tacjiirtay oo juhdiga iyo qarashaadka iyo shidaalka soo geliday oo nasoo noo timid oo usoo u soo tacjiirtay inay deegaankan dhalwo wax u faa'iideeyaan oo diinka ilaahay ay aad iyo aad u soo gaarsiiyaan yaa hadal diiran oo dabacsan oon idin dareensiiyo oon dooda gabagaa ku furo waan idin digiye gorgor iyo haddii macawisley leesu wada geeyo guutada shanaad iyo haddii gaas la soo kiciyo dowboonka yeeriyo abgaar bari ka soo riimay geesiga shabaab ka marcabsado gaalraacyada sidoo kale dhallinyaradan ayaa warbaahinta la hadashay waxayna sheegeen siday uga faa'iidaysteen dowladani ay u qabatay wilaayada
waxaan ka mid ahay ardada ay soo gemigoobday dowladda eh, muscab ibnu cumeer oo ka socotay deegaanka dhalow Eh, ilaaha mahad iska leh waxaan ku qaadanay dowladda laba kitaab Eh, kitaabka koowaad alwaajibaat almutaxatimaat almacrifa Eh, kitaabka labaad altarbiyat alislaamiya maca as'ilatin wa ajwiba labadaas kitaab ayaan ku qaadanay اعلم أجو أن النواقض الإسلامي الإسلام هو عابري عشرة تنوعية الأول الشرك يوهر في عبادة الله لا شريك له تعالى كره قال تعالى إلهي وحوري إن الله إلهي لا يغفر من داف أن يشرك إنه شريك به إلهي ويغفر داف ما دون ذلك إن تصحي كصهر لمن يشاء يضاف روح دونه waxaa markooda warbaahinta la hadlay haweenka ka faa'iidaystay dowladda duruuska aan ku qaadan haddii aan wax inkaga soo qaato kam nawaaqid lislaam nawaaqid lislaam casharatun wahiya الشرك في عبادة الله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر من جعل بينه وبين الله وسائد يدعوه ويسأله شفاعته ويتوكل عليه إن كفر إجماعا
anigoo ka mid a ardadii dowladda bishcab ibnu cubeer ku qaadatay oo waxaan noo muddada shan iyo tobanka cisho ah waxaa noo socday daruus fa- iyo muxaadarooyin aada u qiimo badan kuwaasoo ahaay muxaadarooyin iyo laba kitaab muxaadarooyinkaas wixii aan ka macaashay ama aan ka faa-iiday waxaa ka mid ah maraatibudiin salaasati waa saddex walhiya alislaam waliibaan iyo walxisaan kam arkaanu islaam wamaa hiya arkaanu islaam qamsatu shan waaye wahiya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna maxamada rasuulullah wa aqiimu salaatu wa aatu sakaatu wa sawm ramadaan wa xajul beyti man istataaca ilaaha sabiila waxaa sii xoogeysanaya howlaha dacwiga ee wilaayaadka islaamiga ay bulshada ay maamulaan ku barayaan diintooda si ay allah u caabudaan iyagoo aqoon u leh waad mahadsanta cabdiraxmaan warkii subaxnimana dhegaystayaal saakay waa naga inta